wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan iyo reedan dayactiro ka suubi ay tabeerto bacriminta iyo kobcinta geedo ee deegaanka camuud ee bariga boorama beertun yahayt harantuunka weyn ee bacriminta iyo kobcinta geedo ee gobolka owdal wayna saameeyey roobabkii kugubadi somalilan iyo carada laka dhisow minate oo dhakuqodaay in mudde anasaytiya oo markaliyo digniinga dirtay wasaaradda isku-duwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ee gobolka owdal cabdulwahaab xuseen muumin yo sheegay in ujeedkuu seeyey in la helo meel laka xanaanayo geedo wadaniga ee guda somalilan ku bahow halkan waxaad ku arkaysaan shaqada ka socota maanta eanu nimidnay daadka baholaha ka sameeyey beerta iyo horay in looga guri jiray niista iska rogooyinka ay ka qaadaan ay ku dhisaan magaalada hadaf aan ka lahayn iyo dadaal iyo marar badan in wasiirku timid annagu aan joogto u joognay hadafku wuxuu ahaa inaan kolba wax aanu ka qabanno waxaanu ka joojinay dhammaanba oon hore ugu xidhnay gebyan ayaan ku wareejinay aada u dheer waxaanu ka joojinay iska rogooyinkii ka qaadayey kana madnuuca tallaabo sharci waafaqsana laga qaado ciddii lagu arko maanta waxaan u baahnayn inaan ka samayno boholaha iyo ni dhulkaa la guray inaan naxarayno oon boholaha aasno oon sinno aan ku soo celinno beertani noqoto inay noqoto beerta ay ku yaallo neersariga ugu weyn gobolka awdal mustaqbalka aynu ka dhigno waxaa hadafka iyagu u ahaa in boholaha la aaso sideedii lagu soo celiyo iyo oon wax laga qabtoo dhulka dhirtan ka nabaad guuraysa iyo biyahan dhaafaya loo xidho wasiirka wasaaradda deegaanku waxay runtii ka go-an in ay gobollada gaadhsiisa adeegya kala duwan horay hadday dhismo tahay hadday wax walba tahay way dhammaystirnaayeen halkan waxaa noo joogaa gaadiidkan aanu wadanno dhinaca gaadiidka un baahay naga hayso ay ka mid ahayd cagafyadaas iyo cagaftaas oo ahayd meelahaanu ugu baahi badannahay waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka runtii oo dadaal badan ay samaysay gobolada jamhuuriyadda somalilan iyo gobolka awdalba runtii xoogga saartay sanadadan dambe xaruntuun haddii reedan dayaatiroowkaiyo kasoo biayta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan iyo weyba horeen haytay beer laka xanaanayow dhirta wadanige saasaatowna laka bacrimiyow geedo kale si loonku horseeda isbeddelka cimilada